ciidamadu waxay la wareegeen subaxnimadii isniinta deegaanada ka tirsan shabal gobolka shabeellada hoose sida sabiib iyo caanoole ayuu kula wareegay dagaalku dhex maray ama ay isaga hor yimaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab iyo maleeshiyada al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan danab waxay gacanta ku dhigeen afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayna ku jiraan horjoogayaal waaweyn waxaana lagu wareejiyey afartaas ka tirsan maleeshiyada hay-adaha sirdoonka xoogga dalka dowladda soomaaliya si loogu sameeyo baaritaano dheeri ah ciidamadu isla maalin ahaantii isniinta garankii dambe waxay gacanta ku dhigeen booyad laga soo buuxsho waxyaalaha qarxa lana aaminsan yahay in la rabay in la soo geliyo magaalada muqdisho ciidamadu waxay sameeyeen meel bannaan ayay geeyeen wayna qarxiyeen wax khasaaraa uu geystay qaraxaasina ma jiro ayagoo ciidamadu horay usii watay howlgalkoodii isla maalin ahaantii dambe ee talaadada waxay sameeyeen guulo la taaban karo ayagoo la wareegay deegaanada kale ah beledu-aamiin macalinka iyo cumar beer ayagoo maleeshiyaadka al-shabaab markay ogaadeen inay kusoo fool leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama ay kusoo wajahan yihiin isaga huleelay deegaanadaas waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan baaq u jeediyo si ay u gacmo furan ugu soo dhoweeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee u istaagay ama usoo uga soo ruuqaansaday talisyadoodii in ay ka dul qaadaan maleeshiyada al-shabaab ee daashatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba aada joogteen ee ciidamadu ku soo gaaraan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan ururka argagixisada ee al-shabaab ha loo sheego ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si god walba iyo geed kasta ay galaan looga soo qabto